halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a o aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan ah dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha meyna waa saddex iyo labaatan sanadku waa laba kun laba iyo labaatan afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa lixda iyo barka aroornimo barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada qardho oo ka arrinsanaya horumarinta magaaladooda kulankan wuxuu ku saabsan yahay waa inaan aqoonyahanka reer qardhood aan ka faa'iidaysanno annagu aan la soo wadaagno fakerada aan hayno oo hortiminta noo leh weliba boqolka maalmood uga horeeya iyaguna ay nala wadaagaan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada jabuuti oo aragtiyadooda ka dhiibanaya guurka gabdhaha shaqeeya iyo kuwa aan shaqaynin sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan heesihii iyo cayaarihii marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xilwareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka waxaana halkaasi khudbado kooban ka jeediyey madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub faylasha badda kuwa dayn caafiska iyo sidoo kale mid ay soomaaliya ku codsanayso in ay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ciidamo soomaali ah oo dhan ilaa iyo shan kun oo lagu tababaray dalka eritreya in ay tababarkooda dhammaysteen sanadkii hore horaantiis waa bartamihiisii balse dib loo dhigay soo noqoshadooda si aysan saameyn ugu yeelan xaaladii siyaasadeed iyo doorashada ee uu dalka ku jiray madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana uu u mahadceliyey madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu sheegay inuu yahay oday soomaaliyeed oo lagala tashan doono xaaladda waddanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ciidamada soomaalida ee ku sugan eritreya sida ugu dhaqsiyaha badan dib loogu soo celin doono dalka si ay uga qayb qaataan xoreynta wadanka sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha dalka poland andres duda ayaa axaddii waxa uu la hadlay baarlamaanka dalka ukraine isaga oo diiday soo jeedinta ah in kiyif ay qayb ka mid ah dhulkeeda ku wareejiso ruushka si loo soo afjaro duulaanka moscow ee saddexda bilood socda codad walaac leh ayaa soo baxay oo sheegaya in ukraine ay bixiso dalabaadka putin duda ayaa u sheegay sharci dejiyaasha dalka ukrain isagoo ula jeeday madaxweynaha ruushka valadimir putin ukrain keliya ayaa xaq u leh inay go-aan ka gaarto mustaqbalkeeda ayuu intaasi ku daray duda oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee ajnebi ah oo si shakhsi ah khudbad uga jeediya baarlamaanka ukrain tan iyo duulaankii ruushka ee afar labaatankii bishii februari ayaa sheegay in beesha caalamka ay khasab ku tahay in moscow ay ka dalbato in gebi ahaanba ciidamadeeda ay kala baxda dhulka ukrain hogaamiyaha poland oo waddankiisu uu oggolaaday in ka badan laba milyan oo qaxooti ukrain ah oo ka cararay dagaalka ayaa yidhi ma nasan doonno ilaa ukrain ay xubin ka noqoto midowda yurub mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqnaysaan aan ku bilownay dhallinyarada ka mid noqotay golaha degaanka ee degmada qardho ayaa waxa ay ka shaqaynayaan siday ugu guulaysan lahaayeen horumarka magaaladaasi iyaga oo ka hadlay sida magaaladaasi lagu horumarin karo iyo kaalinta ay dhallinyaradu ka qaadan karaan
kulankan oo u dhexeeya aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo dhallinyarada magaalada qardho ayaa waxaa ujeedadiisa uu ahaa sida dhallinyarada looga dhagaysan lahaa fikradaha iyo weliba talooyinka ay hayaan si ay ugu gudbiyaan maamulka degmada qardho si wax looga qabto dhibaatooyinka bulshada waxaana maamulka uu goobta ku soo bandhigay qorshayaasha howleedka ay qaban doonaan halka dhallinyarada qaarkoodna ay talooyin wax ku-oola ay u gudbiyeen maamulka cabdiqaadir siciid qaal gudoomiyaha degmada qardho oo ku yimid doorasho qof iyo cod ayaa goobta ku soo bandhigay qorshayaasha ay doonayaan iyo weliba sidii dhallinyarada ay uga gacan geysan lahaayeen fikradaha ay qabaan in magaalada lagu soo kordhiyo kulanka wuxuu ku saabsan yahay waa inaan aqoonyahanka reer qardhood aan ka faa'iidaysanno annagu aan la soo wadaagno fakerada aan hayno oo hortiminta noo leh weliba boqolka maalmood uga horeeya iyaguna ay nala wadaagaan fakerada iyo talooyinka boqolka maalmood ku habboon kuwa lixda bilood ku habboon kuwa sanadka ku habboon kuwa shanta sano ku habboon intaba inay nala wadaagaan marka waa aaraa iyo talo isdhaafsi u dhaxeeya aqoon-yahanka magaalada qardho iyo golaha deegaanka degmada qardho
dhinaca kale qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ah siyaasiyiin madasha ka hadlay ayaa soo jeediyey talooyin iyo weliba tusaalooyin lagu horumarin karo magaalada qardho si ay u qaataan maamulka islamarkaana ay u gudagalaan talooyinkaasi si looga gudbo caqabadaha ku geedaaman khilaafaadka dhulka ka jira waxyaabaa keenayan waxaa ka mid ah culayska iyo caqabadaha ka imaanaya markasta guddoonka arrimaha dhulka waayo xilliga burdhulka waxaa laga dhaxlay in dhulka ay noqdo meel dhaqaale laga sameeyo waxaan jeclaan lahaa wakhti badan oo idinkaga lumi lahaa oo le nadaafadeed oo dib qashinku meeshiisa ugu soo laaban lahaa inaad shirkadaas aad kala xisaabtantaan qorshe u samaysaan haddii aanay qashinka magaalada kaafin karinna aad shirkado kale aad iyadana soo siisaan si competition u yimaado qashinka magaalada looga maamulo taasaa igala qurux badnaan lahayd
waxaan kaloo ku darayaa waratada waxay dhahdeen waxaan bannaynaynaa waddooyinka waa wax ka bannaynaynaa dadka waratada ah sidoo kale waxaa ku jiray waxaan burburin doonaa sandaqadaha waxaa u malaya faamiliyobay waxuu yihiin intaadaan horta rarin qorshe waa inaad ka yeelataa meeshaa u rari lahayd waxaan oon lahaa anigu waxaa ka dhigataa nin laami waddada aad hagaajinaysaan oo maxjarka oo lixda boqol oo mitirmiya lagu sheegay iyo waxa la yidhaahdo dib u habaynta suuqa dabcan dad baa ka hadlaya bajaajyada meel dadka hadda u diyaarsan oo la dhigi karaayo loo habayn karayo hadda ma ogi laakiin dee dabcan idinkaa ka fikri doona waxaan qabaa boqolka maalmood shaqada ah in laga ballaariyo magaalada qardho waxay u baahan tahay qorshe cad oo shan sano iyo wax ka badan arrintaas marka cid kasta oo haddii guddoonkii hore waa sharfan yihiin shaqo badan bay qabteen laakiin qardha waxay u baahan tahay qardho cusub in la abuuro
qorshayaasha waxyaabaha kale oo muhiimka on isla qorshayaasha ku arkaysa aan ku arkay waxaa ka mid ah arrinta dhulka waa caqabad aada u weyn dowladda si kastaba ha haatee kulankan u dhexeeya dhallinyarada aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta maamulka degmada qardho ee ku yimid doorasho qof iyo cod ayaa noqday kulankii ugu horreeyey ay la yeeshaan dhallinyarada si wax looga qabto dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca maamulka iyo qorshayaasha la doonayo in lagu hormariyo magaalada yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad iyaad u mahadsan tahay yuusuf haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegaysataan mid ka mid ah heesaha aan maanta idinku hayno idaacadda
cirku kaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabti ay warshiiqahay ku rushiyeedahaaweli roga la celin kolbaas uruuqansiga reenkiyo gufaaxada ka ridaaya dhinacyada kolbaas uruuqansiga reenkiyo kufaaxada ka ridaaya dhinacyada sida loogu reeya habboon ku riyaaqayo naftada raaligelise sida loogu reeya habboon ku riyaaqayo naftada raaligelise ficedka ruunay soo rucli hadaa rasmigii ruuxeyaale intaan dul joogo rasadin haboon ma raabo ruux kaale ficedka ruunay soo rucli hadaa rasmigii ruuxeyaale
fanaanka cabdulqaadir jubba codkiisa ayaa damaqlayseen haatanna jabuuti dhallinyarada
raalli ahaada dhallinyarada ku dhaqan dalka jabuuti ayaa ku kala aragti duwan guursiga gabdhaha marka la eego xagga shaqada qaar waxa ay rumaysan yihiin in gabdhaha shaqeeya ay guurka kaga habboon yihiin kuwa aan shaqayn halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in hablaha aan shaqaynin ay guurka ay ku wanaagsan yihiin wariyaheenna magaalada jabuuti sagal siciid faarax ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a dhallinyarada waxayna ay soo dirtay warbixintan
yar baan bilaabay anoo yar aan bilaabay weliba markaan guurkayga ugu horeeyaa saa u galay ayaan yaan ganacsi waxa la yidhaahda bilaabay inaan gacantayda aan kala soo baxo inaan shaqaysto deetan midna way noo dheertao horta madaxweynaheena madaragtaa kelmid baan de sida aan ka faa'iidaystoon ka xajistay ilaa imikana aan ku dhaqmaa waxeeyaan dalkiina inigaa inigaa gelin karaya maalin gelin karaya ma i fahamtay naa haa naaguu qof walba madaragtaa waxuu qaban karaya waxuu samayn karayaa wuxuu sida ku noolaan karo iyo wuxuu dadkiisa iyo dalkiisa iyo madaragtaa dalkiisa ugu qaban karayo wuu samayn karayaa saas waana run waxayaan maanta haddaan dee meesha yaraan bilaabay dee shaqsi quraba hay shaqeeyee inta waxay iga daba helaysaa badan dadkiina horta wallaahi haddaa la fikirayo haddaa la fikirayo looranayo waa run waxaa ha lagu dhaqaaqo oo nin walba madaragta meel u wax ka qaban lahaa maaha lacag uma baahno lacag la-aan baad ku bilaabi karaysaa adoo qof u shaqeeya oo waxaad ka shaqaynaysa waxaad cuntay wixii kalema wax yarna dhigati waxaa yaroo kuu ururo beriadna wax yar kale ku furti that's it laakiin dadkeena waxaa ka dhaadhacsan shaqo unbaa wax lagu halaa nin lacag la unbaa wax halaa xafiis unbaa la fadhiisa no wallaahi gacantaada waa lagu dhargayaa bis waxay ku xidhan tahay inuu qofku confiance isku lahaado idhaahdo on the qofna waxba ka sugan dee qofna waxba ka sugan walaa qof kalsoonidu iyo inaad dhiirato ku dhiirato ganacsiga door imisay ka ciyaartaa wallaahi in badan bay ka ciyaartaa in badan bay ka ciyaartaa laakiin de waxay ku xidhan tahay personality qofka shaqaf qofka shakhsiyadiisa ay ku xidhan tahay inuu idhaahdo maanta qof baxa waxbaa weydiisan dee ilaahay waa ku yidhi heedba gacanta saraa sara dee yaa madaragtaa yaa habboon ka bara ka badan dee sida taa loo gaari lahaa waa inaad falankeyga qabatay dad waxaa jira natin ku bilaabay oo sokor yar xidhaya oo maanta vewid wata waa samir waa adkaysi waa jaranjaro maray kacafaraysi uu shaqaystay dadaal buu xaga ku gaadhay wax kun ka soo dhacay ma jirto may fahamta maanta meeshaan joogo dee shalay maan joogin berina waxaa ka badadari karaysa madaragta haddaan sandvuagan ku jiro dariiqan ku jiro haddaan wado oon kusii xoojiyo inaan xagga ka dheeraanayo oo meel ka saraysaan gaarayo anoona qof dul saarin anoo oran dowladeyna waxbaan ka heli weynay meel baan wax ka gaari weynay aan waxbaan heli waaya lacag maan haysan waxaan ku cuna ma hayn no no anaa isu soo saaraya anaa isu soo saaraya ano qof waxayma siin qof ma weydiisan dee karti baan ku keenay allana wayla qabtay anoona iloobayn waalidkay oo garabkayga ahaa yari ilaa weyniba kaa maanta xaggaa sare fadhiya ilaahay baa rasaaqo xaggaa dhigada ilaahay baa gortay adna ilaahay baa xaggan kuu gartay samiroo dadaal iska kheede khee ismaaciil uu kuu dhameeyaba anu xabaddaa waan horta anigu wuxuu doona ha noqdo laakiin xabaddaa waan ka jeclaado waan waan qaatay wuxuu noqday erey ku anfacay ereyga madaxweynuhu yiri waddanku waa nabadee wax abuurta shaqaysta dee abuurta inagu wax la soo baxa inagu wax keena oo dib u geliya waddankiina saa wallaahi si waa fikir msbaa horta waa hadal dhamaystiran oo u baahnayn faahfaahin wax la idhaahdo maxaad maxaad oran lahayd madaxweyne ismaaciil hadad halkan wax waxuun ka oran lahayd waxaan oran lahaa horta horta kelmaddaa waad ku maadsan tahay ilaahay jazaa iskiisanaa kaa siiyo waa taquray dhiiligelisay inkastoon dee hooyo farfarcoona madaragta ani iga badartayba aan ka dhashay oo xididkiina igu jiro waxaa oo dhan iga dhaqaajinaya iga samaynaya waa waxayaan nimban wuxuu yihi ninkiisu yahay unbuu noqdaadee raadkooga aan daba raaco oon guro waa xeerde walaalo xabadda kelmadda ayaa faacday laakiin haddana meeshaan kasoo jeedadee waan ku faanayaa dee maada maalin waan ku faana waxaa isku kaadirmay hadalka madaxweynaha iyo wixii aad hooyo aaba ka aragtay horta taayay horta run buu ku sheegay maxaad iga sugaysiinta shaqaysta weeyaan amba xaggan dadaal baan ku gaadhay xaggan dadaal baan ku gaadhay oo ilaahayna way garab qabtay sepapoluisal waxaa kelidii maa xagga gaadhay allah meesha ku jira ilaahay baa xagga ugu talagalay nin walba meel sare gaadha omba hoos baa ka bilaaba omba sareha ka bilaaba wuxuu ilaahay wato qofna ma horjoogsan karayo qofna kama qaadi karayo amba ha dayaco amba ha daayo amba ha ku dhaqmo nadiif amba sidiisa ha u xajiyo taa ilaah baa kala xisaabtamaya laakiin dadaal buu keenay allana uu la qabtay allana ula qabtay kalkaan waxayan daasayta wuxuu kuuri isadu dadaaloo dee wadankiina afrika xiga ma jirto dad baan kaaga dhigayaa eh, meelaha marwa shaqayso dee haa shaqayso waxbaro wax soo saar wax fahan ummadaaba waa kuwan creative wax keenaya waxa ma hayno no baagi haddan iibiyan waxaa hin yar hadbad ka galaan ururiyo naa xamashiyadda shalay soo gashay walaahi nin bayga iyo wani kaaga waramayay kaafee baan ka iibsadaa habeen subaxiyo galabtii boqol kaafee ayaan siiyaa boqolkaa kaafeega waxaa ku tir sideed kun oo farman ayaan habeenkii loo hudaa afar si- mi- maxay ahayd, sideed darmuus bay soo iibsa- ayay soo samaysaa effectivekay ku samaysana memba milfqa ma gaadhayso dee kartibay doontay maskax bay doontay Ah, lacagtay gelisay iyo waxay usoo baxaysa mala wax yar bay gelin saxdoon bay ka helsaa dee haa waana kartibay taa dadaalisay maanta dhan socotee adcaad duuraysa dhalinyaradan iska fadhidee eh, fikirkan aaminsan you know jaamacad baan kasoo baxay waxaan baa haystaa ama sidan maxaad oran lahayd talo haddaad tira haddii talo sii lagu yidhaha ana waxaan oran lahaa walaalahayonu jaamacad kama soo bixin ilaa baagayga waan haystaa Eh, tacliin badanna waan bartay wax badanoo diblooyin kaloo badanna waan qaatay waxaan oran lahaa warniyow adaa naftaada ku filan dadaaloo socodee kac qiflishii bons dee kac hurdada ka kac
waxaay ahayd sagal saciid faarax oo warbixintaasi magaalada jabuuti ka soo dirtay dhegeystayaal waxaan idinka raali gelinayaa in warbixintan hordhaca aan ku sheegay aanay ahayn hase haatee aad dhegeysateen warbixin kale warbixintan hore idinku sheegana dabcan ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda haatanna oo xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bakhaari iyo cabdulqaadir samakaab waa kuwan
haddii aan ku horrayno ciyaaraha ingiriiska iyo talyaaniga horyaaladoodii kubadda cagta oo xalay lasoo gebagabeeyey een samakaab ayaa ila falanqayn doona oo hadda khadka si toosa ugu jira cabdiqaadir ee manchester city ayaa ku guulaysatay horyaalka premier leaga ingiriiska ee weliba si la yaab leh dhinaca talyaanigana a c milan ayaa een koob iyo toban sano kadib horyaalka gacanta ku dhigta marka ingiriiska haddii aan ku hormarno ee sidee wax u dhaceen xalay
Eh, waa mahadsan tahay ee nuur xalay waxaa la wada sugayay in go-aan laga gaaro eh, labada horyaal ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub eh, haddii aan ku horeeyo ee horyaalka ingiriiska eh, labada kooxood ee manchester city iyo liverpool ayaa si weyn ugu loolamayay marka ciyaarintii u dambeysana een, ah, waxay la kala yeesheen manchester city waxay la ciyaartay kooxda aston villa liverpoolna ee wolves marka manchester city ayaa horyaalka hal dhinac ku hogaaminaysay marka qasab ayay ku ahayd inay badiyaan si maaragtay ay ugu guulaystaan Eh, ciyaar yaab leh ayaa manchester city eh, eh, la tusay xalay kooxda aston villa ayaa laba gool kaga hormartay Eh, horyaalkii ayaa ku sigtaba in maaragtay laga qaado Eh, kooxda liverpoolna iyadana waxa ay la ciyaaraysa wolfis hal iyo hal ayay ku socotay laakiin liverpool way badisay Eh, waxyaabaha marka cajiibka waxay tahay manchester city saddex gool ayay ku bedeleen way soo laabteen waxay muujiyeen sida ay u yihiin koox difaacan karta ee horyaalka premier leaga oo sanadkii hore ay ku guulaysteen Eh, sidoo kale kooxda manchester city waxay noqotay kooxda eh, shan sano gudahood afar horyaal oo premier league ay ku guulaysteen Eh, tababare pep guardiolana wuxuu noqday tababarihii labaad ee sidaas sameeya Eh, sidaan oo kale waxaa hore u sameeyey tababare eh, sir alex ferguson oo isaga eh, afar jeer ku guulaystay shan sano Waayo.
arsenal ayaa soo dhex gashay waayahay marka manchester city hadda waxaa loo tiriyaa eh, mid ka mid a kooxaha ugu awooda badan qaaradda yurub waayo cabdiqaadir waqtiga nugu yar dar- darteed ayaan jeclahay inaan talyaaniga aan aan u wareegno Een, eh, marka manchester city sidaa ayay maaragtay eh, maalintii ugu dambeysay horyaalka ku qaaday Een, liverpoolna hal dhibic ayaa lagaga qaaday faruuryaha ayayna qaninayaan hadda liverpool aad iyo aad weliba caji waa waa tababare clob lix sano ayuu meesha joogaa hal horyaal ayuu ku qaaday Eh, guardiolana lix sanuu joogaa afar horyaal ayuu qaaday marka taas naftirkeed ayaa ah kala duwanaansho aad u weyn waayahay Een, milan kooxdeydii horyaalka ayay qaaday cabdiqaadiro Een, iyana een, bal noogaga dhaca siday wax u dhaceen adiga oo soo koobay Eh, in ka badan toban sano kooxda ac milan eh, waxay muujiyeen eh, wax yaab leh weliba ac milan xalay horyaalka ay ku guulaysteen sisolo ayay garaaceen Eh, run ahaantii looma filaynin marka loo fiiriyo eh, kooxda inter milan siday u abaabulnayd ciyaartooy waaweyn oo khibrad leh ayaa inter milan ka tirsanaa laakiin ac milan waxaa lagu leeyahay waa iskuwaadka ama ciyaartooy xilli ciyaartooydii ugu liidatay ee horyaal ay ku qaadaan taariikhdeeda ayaa layidhi marka loo fiiriyo ee qaabka ay similan ay tahay ee lagama filaynin ciyaartooyda ciyaartooy da'yar ay u badan yihiin celcelis ahaan waa wax aad ay u yaryar yihiin ee marka ee, ibrahimovic marka laga reebo iyo simon kaya iyo maaragtay olivier ee, jiro ciyaartooyda inta kale waa dhalinyaro yaryar lafdhabar ku ah waa ciyaartooy da'yar markaa fiirisid ee timore kalulu ee rafalio ee tonali ciyaartooydaas markaa fiirisid yani waa dareemi kartaa ciyaartooy da'yar inay yihiin ee xataa kente markaad ku dartid Ee, laakiin waxaa khibrad u lahaa jeru iyo kale iyo simon kayer iyo ciyaartooyda la midka ah iyo bin nasir iyo dadkaas oo kale ayaa maaragtay ciyaartooy waaweyn oo maaragtay kooxda dhinaca maskaxda ee, yacni dhiiga kaga shubaya marka waayahay kooxdan ee, waxay ku guulaysteen horyaalka inka badan toban sano ayay moogaayeen ee, dhibaatooyin badan ay soo mareen ilaa iyo dhowr milkiile ayaa isu bedeshay ee, mushkiladeeda waa la xallin waayey laakiin AC Milan waxa ay muujiyeen in lacagta aysan ahayn in koob lagu qaadi karo sababtoo ah ciyaartooydooda waxaa ku jira nin lagu soo iibsaday shan boqol kun oo dollar oo xitaa hal milyan aan gaarin waxaa waana kalulo oo hadda ahba difaacyada ugu muhiimsan ee seera aaga markaa fiirisid ciyaaryahan fudud oo aniga hadda si gaara iisoo xasuusiyey ciyaaryahan lucia oo brazil u ciyaari jiro kale marka eh, waxaa la dhihi karaa kooxdan eh, waxay noqon lahaayeen koox aan la xusuusanin laakiin horyaalkii xala ay qaadeen eh, waxaa lagu adgejin doonaa xiddigo hore oo kooxdan soo maray sida frank prezi eh, maldini nasta waa mahadsantahay samakaab aad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Een, dhegaystayaal een, xubinta ciyaaraha iyadoo faahfaahsan barnaamijkeena ciyaaraha ee galabta iyo caawa ayaad kaga bagan doontaan samakaab aad baad u mahadsan tahay adigaa mudan adiga iyo taageerayaasha ac milanna hambalyo ayaa idin leeyahay
nuur xasan nuur bukhaari iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo xubinta cayaaraha inoo faaqidayay haatanna codka akiin jaamac nala dhegaysta
ilow boqolaal hora laba ii sheegtayo intay isboqreen haddana u lumay bil iyo labo bil iyo labo u lumay bil iyo labo bil iyo labo wiilow boqolaal hora laba ii sheegtayo intay isboqreen haddana u lumay bil iyo labo bil iyo labo u lumay bil iyo labo bil iyo labo haddaan berenada lahaa maantaba waan kaa bogsaday bartankugu hayhin jiray beerkana ka ahaa tiray bartankugu hayhin jiray beerkana ka ahaa tiray baabkana waan xidhay haddaan berenada lahaa maantaba waan kaa bogsaday bartankugu hayhin jiray beerkana ka ahaa tiray bartankugu hayhin jiray beerkana ka ahaa tiray baabkana waan xidhay ka baxay hawshii ka baxay ka baxay baabuura ka baxay nin iyo beenbeen ka baxay u bartayo ka ilbaxay barashada waalanimanaga badan barashada waalalnima naga badan ka baxay hawshii ka baxay ka baxay baabuura ka baxay nin iyo beenbeen ka baxay u bartayo ka ilbaxay barashada waalanima naga badan
codkaasi kiin jaamac ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alla idin waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo